nin labaad oo ciwaankiisu ahaa min jumlat alqawaa'id alfiqhiya walusuuliya waa kitaab yaro markaa gabaya oo alifay sheekha lahaa maxamed ibn saalex alcuthaymiin abu cabdillaahi raximah allah sida ciwaankiisa ka muuqata mawduuciisu waa alqawaa'id alfiqhiya walusuuliya qawaa'idda fiqhiga iyo qawaa'idda usuul lfiqhiga ma gaaraha markaa kitaabka alqawaa'id alfiqhiya ee alqawaa'id alusuuliyana waxbaa kaga jira qaacido marka la leeyahay macnaheedu waxa weeyaan amrun kulliyun yandariju taxtahu juziyaatun kasiira waa arrin guud oo ay hoos imanayaan afraad iyo ajzaa fara badani qaacida fiqiya markaa marka la leeyahay waxaa looga jeedaa bimacnaa waa qaacido guud oo masaa'il fara badan oo furuucda fiqiga ka mid ah hoos imanayaan macnaheedu waa taas alqawaa'id alusuuliya marka leeyihin waxaa looga jeedaa qawaacidda uu leeyahay usuul fiqhigu ee ay hoos imanayaan markaa adillo badani sida alamru yaqtadi lwujuub oo kale amarku wuxuu keensadaa shaygaa lays amray inuu waajibiye allaale wixii amar markaa nusuusta kusoo arooray aayaadkiiba axaadiisa qaacidahaasi ayuu hoos imanaya qawaa'id alfiqiya markaa macnaheedu waxau yahay masaa'ishii furuucda ahayd ee fiqiga ahayd ee kutubta ku filaqsanayd ayaa la isku habeeyey markaa intii dhinac isu raaci karaysayba dhinac waa la isu raaciyey oo hal hadal baa markaa la hoosgeeyey faa'iidadeedu aad iyo aad ba u fara badan tahay sida sheekhu uu tilmaami doono raximahullah faa'iidadeeduna waxa weeyaan fiqigii markaa kala filiqsanaa ayay ku soo ururinaysa oo tusaale ahaan baabka niyadu qaab kastoo kamid ah abwaabta fiqiga uu ku jira niyada axkaamteedii oo dhan ayaa hal qaacida lagu soo ururinaya halkaad u baahan lahayd baab kasta markaa inaad markaad marayso masalada niyada aad ka hadasho ama aad baadho hal qaacida ayaa kuu soo ururinaysa alumuur bimaqaasidiha arrimo o dhan waxaa laga eegaya qasdiga haddii la joogo waysadii salaadii aadaankii siyaamkii zakadii xajkii wahaakada marka insha allahu tacala waxba muqadimaadkama farabadinayno laakiin waxaa muhim mawduuca kitaabkaas fahamto inuu yahay qawaacida ku ururinaysa masaa'il fara badan oo fiqiya waxau yihi sheekhu alxamdu macadihi ilkeeni laa ilaahay bay sugnaatay qalliga almuciidi ahaa mid khalqiga xaggiisa u celiya almubdi ahaa mid bilaabay abuurkooda mucti nawaali bixinta allihii subxaana watacaala ama waxyaabaha la bixiyo allihii bixinayey kullama mid dhammaantii siinayey yastajdi ee yatlub dalbayo ilaahay subxaana watacaala weydiisanaya sheekhu markaas aa aragto waxau ku bilaabay kitaabkiisa mahadinta ilaahay subxaana watacaala waana mid culimadu ay sameeyaan waayo ilaahay subxaana watacaala macad iyo ammaan ayaa markaa inaga mutaystay ilaahayna subxaana watacaala waxaa lagu mahadiyaa sifaadka wan wanaagsana uu leeyahay waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala loogu xamdiyaa nicamka markaa addoomihiisa uu siiyey alxamdu markaa macnaheedu waa wasfu lmaxmuudi bilkamaal maca xubbihi wa tacdiimi ciddaa markaa loo xamdinayo in lagu sifeeyo sifaadka dhamaystiran iyadoo arrinta ay la socotay inay jecel yahay oo lana weyneynayo markaa markaad leedahay axmed allah ama alxamdu lilah macnaheedu waxa weyaan ilaahay baan ku sifaynayaa tilmaamaha iyo sifaadka dhamaystiran oo dhan anigoo ilaahay subxaana watacaala jecel oo ilaahay subxaana watacaala weyneynaya haddii markaa alxamdu la soo celceliyo la farabadiyo sanaabay markaasi noqonaysaa waxaana u daliila xadiidka abu hureyre saxiix muslim ku jira wuxuu yihi rasuulku sal allahu alay wasalam qaala allahu tacaala qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi nisfayn faidaa qaala alxamdu lilah qaala xamadanii cabdi waidaa qaala araxmaan raxiim qaala asna calaya cabdi markuu addoonku ihahdo alxamdu lilah ilaahay baa u jawaabay wuxuu leeyahay xamadanii cabdi addoonkaydu ay mahadiyey markuu marlabaad soo celiyo addoonku ammaantii iyo mahadintii ilaahay u yihi araxmaan raxiim ilaahay wuxuu yihi asnaa calaya cabdii marka haddii ammaanta la celceliyo maxay noqotaa sanaa bay noqotaa luuqaduna taa way ayidaysaa وأداء الصناعة معنيه سؤال إعادة والرجوع إلى ما سبق إن لو نقضى مركا وحي هريني أيها صعالة إلى إن من الثاني نوع كسبه عبسي لسي سنة مركا وحسيب جنية إلهي سبحانه وتعالى أيها مركا معاذ ودعون الحمد لله بورشاه لله الله ومرع كم إذا مقعيد إلهي isaga ayaa asaluh magacyada rabbi subxaana wa tacaala sida awgeed ayaa magacyada ilaahay subxaana wa tacaala dhammaantood isaga dabadi ayay dhacaan lama yidhaahdo alraxmaan araxiim allahu weeya lama yidhaahdo laakiin waxaa la yidhaahdaa allahu alraxmaan araxiim marka inta magacaa lasbuljalaalaha la sheego ayaa magacyada kalena markaa sifo iyo tilmaan looga dhigaa markaa laga dabageeya waxaa culimmadu ay yidhaahdaan aaya qur-aan ayuunbu ku yihi markaa isagoo magacaasi taabica oo magacyada kale ay ka horeeyaan oo aayadda ilaahay u leeyahay ilaa siraati alcasiizi alxamiid allaahi aladii lahu maa fi samaawaat allah iminka waxay markaa taabic u tahay alcasiiz alxamiid waa cadfulbayaan aayaddaasi markaa mooyaane meelaha kale o dhan waxaa magaca ilaahay subxaana watacaala u yimaadee allah ahy iyadoo magacyada kale ay daba yaaleen huwa allahu aladii laa ilaha illa huwa almaliku alquduus ilaa qawlihi lahu lasmaa lxusna marka allah sifaadkiida taasaa ka mid ah la ydhahdaa allah asmaadiida taasaa ka mid a allah afacaashida taasaa ka mid a allah tabaaraka watacaala axkaamtiisa iyo shuruucdiisa taasaa ka mid a marka waa isamka magacyada ilaahay asalka waa magacyada kalena markaasi ay u noqdaan allah markaa min alilah buu ka yimeedaan culimadu laakiin hamsadii ayaa la yska tuuray oo la xadfay waxaana loo xadfay likasrat isticmaal maadaama in badan la isticmaalayo hamsadu markaa waa ku yar adag tahay carabka waa la yska jaray allah iyo alilah markaa waa isku macno waxaana macnuhu yahay ay xambaarsan yihiin alma'luuf ee alladii ya'lahu alkhalq ويتعبدون ويتذللون ويتضرعون ويخشعون له والله خلقه ay markaa ilaah ka dhigtaan ee isaga u cibaadaystaan oo isaga ay u hoggaansamaan oo markaasi ay u dulloobaan haddii cid kale markaa ilaahnimo lagu magacaabo ilaahnimadaasi waa mid baatila ilaahnimada xaqa ilahay unbaa xaq u leh dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil bu ilaahay arrinkaasi wuxuu ku dhacay ilaahay inuu yahay allaha macbuudka ee keligii cibaado xaq u leh waxaan markaa allah shukadaya caabudayaana waa baatil weeyaan waxaa sheekhu markaa uu leeyahay almuciid allihii ahaa tabaaraka watacaala mid khalqiga soo celiya almubdi ee ahaa mid khalqiga markaa isagu bilaabay almuciid iyo almubdi waa laba sifo oo ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay waxaana labada sifo ka soo qaatay min qowli inahu huwa yubdi wa yuciid ilaahay baa tacaala khalqiga bilaabay xaggiisay ka yimaadeen ilaahay baana subxaana watacaala xaggiisa ay noqonayaan هو الذي يبدأ الأشياء وهو الذي يعيدها خلق الإلهي ما يكون إلا وحوري وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده والله خلق أبو لك بالنسبة إليه وأنا معك فكان البدل من عندي والعود إليه سيد العيد وأن إلى ربك المنتهى وعلى العيد أبو تبارك وتعالى ما شاءون قهيانا يكون مانيا والله فكان المعيد المبدي كمد معها مقعيد إلهي لكن صفة البدء هي صفة الإعادة أي إله تبارك وتعالى إليه مركا شيخ وأنا كمل كل المعيد المبدي إلهي ما قاعد يغني معي لكن ومن بعض مركا الصفة سوى ويرالو الله هو متكلم إذا لوتي صفة الكلام بالليل إذا المتكلم مركا إله الله قد هاي المرأة لأن الله سبحانه وتعالى كما تشير مركا مركا مؤلفكم مركا ولدي المعيد المبدي waxaa halkan markaa uu ishaaraya ama uuna dareensiinaya waxa loo yaqaano baraacat listidlaal oo ah mu'alifku kitaabkiisa hornaciisa inuu ku sheego hadal tusinaaya mawduuca kitaabkiisa tusaaleahaan nin baa kitaab fiqiga ayuu alifaya markaasaa waxa uu odhanaya alxamdu lilah alladii faqaha man araada bihi khayran fii diini ilaahay baa mahadle allaha cidda khayr ula doonay diintiisa fiqa uga yeelay fahalsiiyey muqadimada kitaabku saa ku sheegay waxaynu fahmaynaa kitaabkaasi mawduuciisi inuu yahay fiqi inuu yahay markaa sheekhu halkan wuxuu yidhi almuciid lmubdi ama waxa uu tilmaamayaa furuucdu ama alfuruuc tacuudu ila alusuul furuucda fiqigeenu noqonaysa usuusha oo adiladii iyo markaa qawaacid taasi ayaa ushaaraya oo kitaabkan mawduuciisu uu yahay furuucdii oo loo eliyey qawaaciddii iyo usuushii oo lagu hoos ururiyey taasuu inoo tilmaamaya wuxuu leeyay muctu nawaal bixinta waa allaha siiya annawaal macnaheedu waa bimacnaa alcaqaa bilkasri marka la akriyo waa ism faacil marka mucti waa ism faacil oo loo ibaasiyey marka mafcuulkiisii oo annawaal ah marka acta waxaynu garanayna inay qaadato laba qowli mafcuulka hore markaa wataa loo ibaasiyey mafcuulkii markaa la raabna waa kulladaasi faacilkina dee meesha ayuu ku qarsan yahayo waa huwa markaa macnuu wuxuu noqonayaa muwaali cadiyada kii siinaayey kulla man mid dhammaantii siinayey yastajdi ilaahay subxaana watacaala ka dalba marka ilaahay waxaa ka mida tabaaraka watacaala sifaadkiisa cidda wax weydiisata inuu markaa siiyo kullu man yatlubu minhu ilaahay waa siiya wa qaala rabbukum udcuuni astajib lakum rabbigiin wuxuu ihi barya wax weydiista waan idin ajiibi doona oo waan idin siin doona laakiin addoonka waxaa loo baahan yahay inuu ka soo baxo shuruuddii markaasi baryada lagaga aqbali lahaa وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلهي إلى عبدهما يوديك ويديوان دواعي waanaan aqbalaya ducadooda iyo baryadooda laakiin iyaga maxaa looga baahan yahay falyastajiibuu lii waliyuminuu bi hay ajiibaan macna hay adeecaan iimaan iyo ikhlaasna markaa hala yimaadaan marka shuruuddaa laga helo ayaa dacwadoodii markaa baryadooda la aqbalaya addoonku markaa ilaahay ka maari maayo baryada ilahay waa inuu baryo waa inuu la egto markaa waktiyada munaasibka ee ducada mustajaabo tahay sida aakhiru leyl ama sulus leyl alaakhir bayna alaadaani waliqaama wahaakada marka qofku uu sujuudsan yahay axwaasha iyadana ducada la aqbalso markuu sujuudsan yahay kadalika amaakinta iyo meelaha ducada lagu aqbalo laftooda waa inuu la eegto musabikil axkaami buu yihi axkaamta allihii sugayey bil usuuli usuusha ku sugaayey markaa baraa'atul istiilaalkiisii sheekhu furfurashada markaa aadka u xeel dheer halkan ayaa uu ku caddeeyey waxau caddeeyey markaa in axkaamtii ay ku sugmayso usuusha usuusha axkaamta marka halka waxa looga jeeda almaqsuudu bilaxkaam waa maa sabata bikitaabi shara min taxriim aw iijaab aw karaaha aw shal aw istixbaab axkaam waxaa looga jeedaa waxa ku sugnaado khitaabka iyo hadalka sharciga oo aana xaaraantimayn waajibin shay makroogin laga dhigo mustaxab in laga dhigo xalaal inuu yahay lagu tilmaamo axkaamta markaa caynkaasi shan tahay waxay ku sugnaanaysaa buu leeyahy sheekhu bilusuul ay biusuuliha usuushana halkan maxaa looga jeedaa usuusha waxaa looga jeedaa aladilla alaxkaamu tathbutu biladilla ayaa ay ku sugnaanaysaa adilada marka axkaamta ay ku sugnaataa sheekhu wuu tilmaami doonaaye oo nadmiyay ku iman doontaaye waa afar waa kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska axkaamtaa shantaa dadkii doonaya inuu sugo afartaa daliil mid ka mida waa inuu ku sugo haddii afartaa midna aanu haynin sugi maayo markaa xukunkaasi waxaa markaa hadalka sheekuu tusinayaa xukunkii aan asal lahayn bimacnaa aan daliil lahayni xukum aan jirin inuu yahay oo aan sugnayn hase haatee axkaamtu waxay u qaybsantaa axkaam daliilkeedu yahay daliil iijaabiya iyo axkaam markaa daliilkeedu yahay daliil salbiya cadiliya ama axkaamta qaarkood qofka sugaya waxaa la leeyahy daliil keen kitaab keen sunno keen ijmaac keen qiyaas keen axkaamta qaarkeedna qofkii sugaya asalkiibuu ku taagan yahay isagu oo qofka markaasi diida ayaa daliil laga raba qofka sugayana wuxuu leeyahay aniga daliilkaygu waa daliil la'aan marka axkaamtii mar waxaad odhanaysaa xukunkaasi waa sidaa daliilkaygu waa kan xukunkaasi waa sidaa daliilkaygu waa daliil la'aan say ku dhacaysaa taas taas waxay ku dhacaysaa axkaamta markaa wixii cibaadaad ah qofkii suga laga yeeli maayo daliilkaygu waa daliil la'aan ee waxa la leeyahay cibaadadu asalkeedu waa inaan mashruuc ahayn ee daliilka aad ku sugtay shaygan inuu cibaado yahay keen min alkitaab min asunna min alijmaac hase ahaatee acmaasha wixii ku tacalluqa mas'alada mubaaxaadka asal maxaa waa mubaaxaad mucaamalaad asiyaam waxaa asal waa inay mubaax yihiin sooma qofku hadduu dhaho tusaale ahaan irrinkoo ganacsi ee lagu dhagaysta way bannaan tahay haddii lagu dhahdo daliilkaagu waa maxay dee daliilkaygu waa inaanu jirin daliil xaaraantimaynaya oo dee asalkiiba aha inuu xalaal iskayi iibka iyo markaa albeec u shira way banaanta maxaa daliilu banaayey dee daliil mamnuuc ayaan jirin guryaha la kala karaystaa waa banaanta daliil mamnuuc ayaan jirin salladka in la cunaa way banaanta maxaa u daliila daliilaan daliil mamnuuc ayaan jirin shayga asalkiisu uu iska ahaa mubaaxi sharcigu albaabada u furay qofka diidaa daliil la weydiinaya qofka sugaana wuxuu leeya daliilkaygu waa inaan jirin daliil mamnuucaya hase ahaatee qofka suga arrimaha uu sharcigu albaabada u xidhay oo cibaadaadkiia daliil baa laga rabaa isaga uu cibaado ku sugaya qofka diida idhaahdo waxaasi cibaado maahana lama oranayo siyaa daliilka diidaya oo daliilkiisu wuxuu noqonayaa qofkaasi waa inaanu jirin daliil sugaya oo shayga markaa cibaado ka dhigaya marka alusuul halka waxaa loola jeedaa bay nari adilat laxkaam ayaa loola jeedaa macaani kalena way leedahay muciinu man alligii ahaa mid kaalmeeye ka yasbu ay yamiilu u iilanaya ila alwusuuli inuu gaaro hadafkiisa wanaagsan ilaahay subxaana watacaala waxaa ka mida markaa tilmaamihiisa in cidda markaa doonaysa hadaf wanaagsan inay gaadho ee arrinka noocaasi niye u ka yahay inuu ilaahay subxaana watacaala uu kaalmeeyo marka yasbu macnaheedu waa yamiinu sadiga maxaa sadi loo yii limaada suniya sadiyu sadiya waxaa loo yihi lianna alghaalib cala sadi waxa weyaan baa ahaaminaya sariic lmaylan carruurta waxaa haalibka arrinkooda u badan yahay inay shay kasta markaa naftooda xaggiisa ay isaga leexato oo iska jeclaadaan marka yasbu macnaheedu waa yamiin ila alwusuul sheekhu marka uu leeyahayna wuxuu uga jeedaa alwusuul ila almuraad walgaaya walhadaf almanxuud qofkaad u eelanaya inuu gaadho hadafka iyo haayada uu markaasi doonayo ilaahay waa kaalmaynaya waa inuu ku daro markaa intaa inuu ilaahay kaalmaysanayo de iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin wasbir wamaa sabruka ilaa billah ixris calaa maa yanfacuk wastacin billah ayuu rasuulka alayh salatu wasalaam markaad camal qabanayso arrinka koowaad ee lagaaga baahay waa inaad hadaf iyo ujeedo ka leeday haddaad bilaa hadaf noqoto waxaad noqonaysa bahlan maalayacni taana waa la diiday oma ma la ogolo qofka muslimkii noqdo maalayacni min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid a wixii aan markaa khusayna faa'iida aanay ugu jirin inuu markaa iskaga tago cabdillahi ibnu mascuudna wuxuu yihi ilaahay ma jecla in allaha laa yuxibu an yakuuna rajulu sabaxlalan laa fii amri dunya walaa fii amri alaakhira ilaahay ma jecla qofku inuu noqdo baagaamuundo arrin adduunyana aan ka shaqaynahayn arrin aakhirana aan ka shaqaynahayn qofka muslimka ahi marna adduunyadiisa mubaaxa buu shaqaysanaya marna aakhiradiisuu shaqaysanaya lagama helo islaamka waxa la yidhahdo waktigaan dilaya waxaan qabtaa ma waayo qofka muslimku wuxuu qabto ma waayo hawlaha adduunyana waa u qaban karaan waa faradabayana waa u yaalleen aakhirana markaa iyada arrinkeeda waa garanayna sida looga sugaayo qofku inuu markaa diyaar garoobo markaa qofku waa inuu markaa wixii anfacayo ku dadaalo waxaana waa inuu hadaf ka yeesho ujeedo tusaalahaan iminka cilmi baynu baranayna cilmiga waxa loo baahan yahay inaynu ka yeelano hadaf iyo qaayo ilahay waad ucibaadaysanaysa waa tukanaya soo maa haddaa iska tukatun ka adan hadaf iyo raayo iyo ujeedo toonaan salaada ka lahayn oo arrinkaagu uu noqdo usalli kama yusalli nas waxaan u tukanaysa dadka isaga tukanayaan laa ya akhi cilmi markaad baranaysa hadaf waa inaad yeelato hadafkaagu waa inuu noqdo an waxa weeyaan tatacallam wa an tacmala bilcilm wa an tucallima annas inaad adigu qofka wax barato an tarfaca aljahla can nafsik jahligeed naftaada ka kor qaado waa arrinka labaad inaad waxa weyaan cilmigaasi aad baratay aad ku camalto waa arrinka saddexaade inaad dadka markaasi aad barto mutacallim annaas hadafkii raayada cilmiga aad ka leedahay waa in arrinka noocaasi uu noqdo cibaadada markaad cibaadaysanto markaad weysaysanayso markaad tukanayso hadafkaagu waa in noqdo markaa alwusuulu ilaa mardaati illaah ilaah raalli aanshiisa inaad gaadho siduu ilaahay uu yidhi markuu tukanaya addoomaha wanaagsan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaana cibaadada maxay u samaynayaan khayrkiiyo wanaagga iyo dagaalka waxay raadinayaan fadli ilaahay xaggiisa ka ahadiyo meeraad barakadiiyo khayrka ilaah iyo raalli ahshaayna hadafkaas ayay aada ka leeyihin sidaa awgeed ayaa cilmiga hadday hadafka caynkaasiya ka yeelato waxaa dhacaysa markaa cilmigu inuu noqdo min afdal ilashyaa imaamu axmed wuxuui raximahullah alcilmu laa yusaawihi shay idaa nawaa rafca aljahli can nafsi wa can gayri cilmiga wuxu dhigma misle xagga fadliga waa hadduu niyeysan yahay qofkaasi cilmiga baranaya inuu jahliga naftiisa ka kor qaado dadkaaliyin markaa jahliga inuu ka kor qaado oo cilmigiis maana inuu ku camal falo camalfalkina waxaa ka mid a inaad dadka markaa aad u sheegto marka markaynu cibaadaysadana yaana ujeedadeedu noqonin in ilahay faralkiisu inaynu iska ridno taa waa loo baahan yahay waa niyo matluuba taas laakiin ha la socoto inaynu niyeysannahay oo qalbigeena xaadir ku tahay markaynu cibaadaysanayna inaynu ilaahay mardaatahu mardaatihi wa fadlahu inaynu raadin ilahay raallahadiiska fadligiisa waxaa laga inta faraha badanna way naga maqan tahay markaa niyada caynkaasi markaad weysaysanaysa maala tashqud maxaa daran ma inaad salaada sharafkeeda iskaga ridow ise markaa aad biyaha ismarinaysa lafteeda waxaad dareensan tahay waysada iyo biyaha ismarinaysa inay tahay shay aad ku doonaysa ilaahay fadligiisa iyo mardaata rabbi rabbina tabaaraka watacaala iyo ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa iyo fadligiisa marka qofka hadaf wanaagsan leh ilaahayna kaalmaysanaya tabaaraka watacaala niyadiisuna ay wanaagsan tahay ilahay waa kaalmaynaya sidaa awgeed ayaa laynaa faray inaynu ilaahay subxaana watacaala kaalmaaynu ka dalabno wuxuu leeyahay sheekhu marka waa baraarujis uu kugu baraarujinayo maadaama kitaab aad bilaabayso aad cilmiga dhex gelayso in markaa ujeedadaadu ay noqoto in hadaf wanaagsan aad ka yeelato kitaabkan dhigashadiisa niyo wanaagsanna aad ku gasho ilahayna aad kaalmayso tabaaraka watacaala uma wuuli sheekhu intaa kadib mahadintaa ilaahay kadib iyo ammaantaa ilaahay kadib asalaatu salaami mac salaamin iyadoo salaamina ay la socoto qad atan ama qad utima la dhamaystiray cala aladii ayagii dushiisa xasan rasuulkii dushiisa ayay ahaatay uctiya la siiyey jawaamic alkaliim kelmadaha markaa urursan ee kookooban ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iyo ammaan mutaystay kadib sheekhu wuxuu isticmaalay xarfu suma oonu garan tartiib faa'ideeyo ilaahay ammaanta la ammaanayo iyo ammaanta rasuulka la ammaanayo tartiibta noocaasiyaba udhaxaysa waayo xaq ullahi tabaaraka watacaala waa muqadam calaa xaqi rasuul calayhi salaatu wasalaam xaqa ilaahay baa laga horumarinaya xaqa rasuulka kadib waxa weeyaan xaq ullahi marka la sheego waxaa ku xiga xaqu rasuul sala alla alay wasalam ilaahay marka la ammaano ee la mahadiyo cidda markaa lagu salliyayo ee intaa kadib la ammaanaya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sida awgeed ba ahlulcilmiga caadadooda waxay ku dareertay inay ilaahay mahadiyaan tabaaraka watacaala mara kutubtooda marka ay furfuranayaan kadibna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku salliyaan waxaa markaa halkan sheekhu uu jamciyey bayna asalaati iyo wasalaam in rasuulka labadaa la isu raaciyo calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa arrinka markaa dhamayska tiran oo ilahay wuxu yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima waxay salluu calayhi wasallimuu tasliima ku salliya salaamana waa leeyi salaamna dushiisa horaa ka yeela sidaas ayaa saa dhamayska tirana laakiin sida kutubtooda qaar aynu kusoo marray sida safaariniyaha oo kale haddii qofku uu ku gaabsado labada mid u idhaahdo calayhi salaam ama u idhaahdo sala allahu calayhi waa mid jaa'iza oo bannaan wax karaahay ahayna haba yaraatee arrinka caynkaasiya kuma jirto marka rasuulka sala allahu alay wasalam salaada markaa dushiisa laga yeelayaa macnaheedu waa maxay macnaha ugu saxiixsana lagu fasiraa waa in la yidhaahdo waa sanaa ullahi calayhi fi lmalai lacla waa ammaanta ilaahay uu ka ammaano xagga sare iyo malaa'igta markaa dhexdooda marka ammaanta caynkaasi ayaa salaadku la yidhaahdaa waxaanu shaki ku jirinna ammaantaa rabbi tabaaraka watacaala inay silgaamsanayso ammaantaa rabbi rasuulka waa maana ay ka dhalanayso inuu ilaahay subxaana watacaala uu rasuulkiisa u naxariisanayo marka araxma asalaatu cala nabiyi tatadaman araxmata lahu waxay koorsanaysaa in la naxariisto asalaam markaa macnaheedu muxuu yahay salaam macnaheedu waa asalaamatu min alcuyuub walmaqaa'is walaafaat waa inuu ka badbaado uu ka nabadgalo cuyuubka iyo aafaadka masaaibta iyo maqaa'ista oo dhan jirkiisa inuu ilaahay subxaana watacaala uu ka badbaadiyo wixii markaa nuqsaan iyo dhibaato kulligii u geysanaya taasi fii xayaati nabiy caleyh salaatu wasalaam ninkii rasuulku markaa uu noolaa ayaa arrinka caynkaasi markaa u ahaa arrin waaqixi oo jiray arrinta labaad ee salaamta ay korsanayso waa in diintiisa lafteedu ay badbaado oo ay sarrayso markaa taasina waa salaam macnawiya wey markaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markaad leedahay sala allahu calayhi wasalam macnaheedu waxa weeye ilaahay xagga saraha ka ammaana rasuulka kana badbaadiya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo diintiisaba aafaadka iyo cuyuubta iyo maqaayista oo dhan sidaas awgeed maadaama macnahaasi xeesha dheer ay korsanayso ayaa qofka la yimaada ilaahay subxaana watacala waa abaalmarinaya man salla cala nabiy alayh salatu wasalam mara sala allahu calayhi biha cashra hal mar qofka nebiga ku salliyo ilaahay subxaana watacaala sababteeda wuxuu ku salliyaa tobanteer markaa salliga nabiga caleyh salaatu wasalaam in la farabadiyaa waa mid aada iyo aad muhim u ah markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa sheekhu halkan uu ku siseeyey cala ladii uctiya jawaamiculkelim rasuulka la siiyey kelmadaha markaa kookooban jawaamic waa jamcu jaamic aw jaamic macnaheeduna waxaa looga jeedaa alkalimaat almukhtasara lafdan التي تحمل معاني عظيمة وكثيرة وكلمات كلف جيدة إلينا له كورية فيها تحن بارسا معاني آد في آد بوارا رسولنا عليه الصلاة والسلام تحاول على شيء حديث كان وقوعا صحابي من رسولك عليه الصلاة والسلام أنه يعطي الجوامع الكلم يحتصر له الكلام إن شيء كالملائكة وقولنا معناها بلارا حنبارسا هذا الكلام مركا واقع قوي وهذا مر مرة ونقضى مد قوضا ومعنى بلارا حنبارسا waa u ka xeel dheeraanaya waanu ka fasaaxo badnaanaya hadalka markaa faraha badan ee macaanida markaa u xambaarsan yahayna ay yar tahay markaa rasuulka calayh salaatu wasalaam kalimaatuhu kaanat qaliilat almabaani kasiirat almacaani mid inta ay ka kooban tahay ay yar tahay macaanida ay xambaarsan tahay ay farabadan tahay yahay ugirta xadiida rasuulka man camila caamala laysa caleyhi amruna fahuwa rad waa asaw dhan weyaan إنما الأعمال بالنيات وهكذا رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الكيس وحويان من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال الكاكوان معناها بلارنا مكة حنبارسا من حسن إسلام إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا تغضب هذا الرسول في حديث مركة وفيه سيدة غالب كواصلة laakiin hadalka rasuulka alayh salaatu wasalaam mid fara badan oo riyihiisu ay fara badan yihiin inuu noqdana waa macdaa haddii xaagta markaa u baaqdo oo loo baahdo markaa hadalkii inay riyihiisu ay fara badtaan rasuulka alayh salaatu wasalaam waa fara badin jiray laakiin asalka ayaa sida ahaa muxamadin maxamed markaa salaad iyo salaami dushiisa ha ahaato almawruusi maxamedkii la soo saaray raxmat alwara naxariisasho loo naxariisanayo khalqiga awgeed maxamed markaa waa magac ka mida magacyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam magacyada rasuulkuna la mid maaha magacyada caadiga dadka kale ay leeyihiin magacyada rasuulku waa mushtaq macnaheedu waa maxay magacyada rasuulku sifa ayay xambaarsan yihiin oo magacaasi sifaduu xambaarsan yahay ayuu rasuulku sifaysay inaga haddii nin la yidhahdo cali cali macnaheedu maaha inuu sarreeyo cali waa calaamad ninkaa loo samaysa dadka looga soocayo laakiin nabi maxamed alayh salaatu wasalaam marka loo leeyahay muxamed macnaheedu maaha inuu yahay calaamad dadka lagaga soocayo ee waxa uu xambaarsan yahay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam mawsuufun bisifati alxamd inuu ku sifaysan yahay rasuulku wax lagu ammaano oo markaasi lagu mahadiyo bal waxa weeyaan maxaamiddiisa waxyaabaha lagu ammaana inay fara badan yihiin ayaa magacaasi uu tusinaya axmed ayaa markaasi loo mida isagoo afcalu tasbiilba markaasi ah oo ah ka markaa maxaamidda xaggeeda marka la eego waxyaabaha umacadda lagu mutaysto macnaheedka u sarraysa ee khalqigu ka gaadho ka gaadhay markaa shekh islam ibnu taymiya raximahullah fi risaalata nuuriya ayuu ku tilmaamaya magacyada allah tabaaraka watacaala iyo magacyada rasuulka iyo magacyada qur-aanka iyo magacyada markaa salaamqiyaamuhu inay yihiin asmaa mushtaqa oo aanay ahayn aclaam maxda calaamado badax tiran oo lagaga soocayin cidda kale inaanay ahayn magaca rasuulka maxamed baa kamida oo axmed baa kamida oo xaashir baa kamida oo caaqib baa kamida waakada waa fara badanya magacyada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee nusuusta markaa ku soo arooray almabcuud markaa rasuulku waxaa mid mabcuud waa la soo diray ay almursal weeyaan macnaheedu walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula markuu leeya bacatnaa yaa rasuulna waya macnaheedu baa'idka iyo cidda soo dirtayna waa allah tabaaraka wa tacaala maxaa looga soo diray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa looga soo diray nebi maxamed waxyi baa loo soo dhiibay lama odhan intaad qiibata ra'yigaaga waa akri weli namaa ana basharu milukum iyo waxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid waa taas taasaa loo waxyo tawxiid baa looga soo diray iyo taaco maxaa looga soo diray sheedada laga lahaa soo dirisiisu maxay ahayd waa raxmat alwara ay min ajli raxmatin bilwara naxariis loo naxariisanayo khalqiga awgeed ayaa loo soo diray wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin bu ilahay yidhi kumaanan soo dirin ilaa adigoo ah mooyaane naxariis ilaahay u naxariistay caalamiinta caalamiinta halkan waxaa looga jeedaa mukallafiinta waxaa soo gelaya aljinnu wal-ins tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdi liyakuna lilcaalamiina nadiira cidda loo diga marka waayo waa aljin wlins rasuulkeenu marka alayh salaatu wasalaam kaana mabcuusan ila alinsi waljin waxaa mid loo diray insi iyo jin weliba cawmatan ilaa qiyaami saaca isaga ayaa markaa rasuul ah wa khayri haadin hanuuniyakii u khayr badnaa lijamiici man cid dhammaanteed hanuuninayay daraa ay calima wa fahim xaqa gartay oo fahmay rasuulka calayhi salaatu wasalaam naxariis buu ahaa waxaa kaloo ah rasuulku hanuun ilaahi subxaana watacaala hanuun buu soo dheeriy markaa rasuulka alayh salaatu wasalaam haadin ayuu ahaa mid wax hanuuniya laakiin hanuuninta rasuulka alayh salaatu wasalaam uu karayey ee ilaahi subxaana watacaala uu siiyey waa hidaayat dilaal walirshaad hanuuninta tusinta iyo tusaalaynta iyo toosinta laakiin hanuuninta tawfiiqda iyo ilhaamka xaqa in la waafajiyo qalbiga loogu rido aan rasuulku shaqo kuma lahayn waa ta loo diido la yidhi inaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa aduu cidda jeceshay hanuunka qalbiga uguma turi karto laakiin ilaahay baa cidduu doonay u ogyahay inay hanuunka ehlu yihiin hanuuniya adiguse dadka xagga waa tusinaysaa inaka la tahdi ilaa siraati mustaqiim wadada cadayad bay ku hanuunsa aad leedahay wadadii cadayd waa tahay markaa rasuulka alayh salaatu wasalaam lijamiici man dara mu hanuuniye muleesha dara ay man kaana daa diraaya wa cilm wa fahm wa macrifa qofka cilmi iyo fahm iyo macrifo xaqa u yeesha rasuulka alayh salatu wasalam waa hanuuniye amaa qofka markaa acmal basar walbasiira qalbigiisuna uu xagga ka indhalaayahay indhihiisan kalena markaa ka laabtay dhegihiisana xaggay ka xidhay dee rasuulka alayhi salaatu wasalaam kaasi markaa hanuunin maayo laa yakunu lahu rasuul alayh salaatu wasalaam haadi u noqon maayo wuxuu leeyahay sheekhu wabacdu intaa kadib ammaanta ilaahay la ammaanay kadib iyo salligaa nabiga alayhi salaatu wasalaam lagu salliyey dabadii alcilmu cilmigii bacdu markaa macnaheedu waxa weeyaan ay mahma yakun min shay bacda dalik saadu markaa falcilmu ku jirta oo raabifat shar shardi muqadara ayaa hadalka markaa ay ku xidhaysa falcilmu uu leeyahay sheekhu cilmigii buxuurun waa bado zaakhira buuxa cilmigii markaa waa bado buuxa cilmiga markaa sheekhu sheegay waa cilmi oo dhan cilmiga adduunya hadday noqoto iyo cilmiga diinada hadday noqoto mid waliba waa bad waa baxru markaa laa saaxiba lahu waa bad aan lahayn xeeli badda hadday xeeli leedahay marunbaa laga dhamaadaayo xeeligaa iyo dee berigaasi ayaa loo baxa laakiin baddu haddaanay beriba lahayn ka hor meel looga baxa miyuu leey macna lagama dhamaado cilmiga waa saasoo kaleo mahmaa qofku cilmiga uu dhex galo oo ku dadaalo cilmiga dhamayn maayo cilmiga adduunya waa kaa dhamaan maayo sanadka على شروع عشر كينيا القواعد الفقهية شنت بريد هو الرئية وشاقه فرد عمرك وغدي هي كتاب في سيدي يقوى شوش علبة وهو الشيخ وبعد انت كدف العلم علم بصور وعبره زاخرة بوحا فربرا لأن يبلغ مجال الدونال كاديث قبك الدلالة الدلال كاوليبا دبك لكل ما fiihi cilmiga dhexdiisa ma gaari doono ama xadsiga iyo dadaalka dhexdiisa kuma gaari doono aakhirahu cilmiga guntiisa iyo gabagabadiisa shalabayna markaa bayd ka sharaxnay waxaa sheekhu markaa uu tilmaamay cilmiga furuucdiisa inay fara badanta oo qof kastoo dadaalaaba aanu ka gun gaari karin waxaase sheekuu leeyahy laakina hase yeeshee fii usuulihi cilmiga usuushiisa iyo qawaaciddiisa waxaa ku jira tashiilan fududayn limaylihi qofka gaadhitaankiisa ay u fududaynayso ee faxraf ku faxrif ku dadaal qawaaciddaasi tajid waxaad heli doontaa sabiila wadda ayaad heli aad ku gaadho cilmigaa manshuudka ee marka aad raadinayso markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa cilmiga maadaama uu ballaaran yahay sidee markaa suurtagal ku tahay in taalibulcilmigu cilmigaasi bal xad waafira iyo nasiib kabiira inuu ka helo waxa uu ku leeyahay cilmigu wuxuu leeyahay usuul iyo qawaacid fanni kastaaba haddaad doonayso markaa cilmiga in nasiib iyo qayb ka hesho usuushiisa iyo qawaaciddiisa ku dadaal si furuucda iyo juziyaadka usuusha iyo qawaaciddaasi markaa ay kugu kulmiso ay kugu ururiso macnaa macno waxa weyn idaa carafa alinsaan alasla bana caleyhi masaa'il katiira wa juziyaat cadiida insaanku haddii asalkii qaacidadii uu garto waxa uu ku dul dhisayaa juziyaad iyo masaa'il aad iyo aad u fara badan waxaa markaa cilmiga usuushiisii kamid ah adiladaa kamid a aayaadkii qur-aanka ah markaad garato aayad qura laga yaabaa intaasoo mas'aleeya hoos imanayaan sidaa awgeed ba haddaad tafaasiirta culimada eegto waxaad arkaysaa aayad qura oo kasoo istimbaadiyaanay kala soo baxayaan axkaam aad iyo aad u fara badan sidaasoo kale axaadiista nebiga caleyhi salaatu wasalaam usuusha cilmiga ayay ka mid tahay haddii axaadiistii nebiga ee saxiixa ahayd markaa aad garato arrimo fara badan iyo masaa'il iyo furuuc fara badan ayaad kala soo bixi kartaa waxaa saasoo kale ka mida usuushii cilmiga alqawaacid alusuuliya qawaaciddii usuululfiqiga waa qawaaciddii istidlaalka loo dejiyey si aad ugu garato qaabkaad mas'alada daliilkaaad ugu deliishan lahayd iyo adilada aynu tilmaamnay oo qur-aanka iyo sunnada sidai axkaamaad ugala soo bixi lahayd qawaacid ulfiqiya ayaa ka mida usuusha cilmiga kuu soo koobaysa oo qawaacid ulfiqiya waxaynu tilmaamnay inay tahay hadal kooban oo masaa'il fara badan oo fiqiya iyo furuuc tiro badani markaa ay hoos imanayso sidaa awgeed haddii markaa alqawaacid alfiqiya aad xifdido macnaheedu waxa weeyaan masaa'il fara badan oo fiqiya ayaad xifdisanta laakiin haddaad tidhaahdo jusiyaadka iyo furuucda ayaa mid walba sideeda u xifdinaya aan u qabanaya taasi way kugu adkaanaysaa hadafkaaga iyo qaayadana gaadhimaysa laakiin qawaacidda xifdi sidaa awgeed ayaa alaahdan wuxu uhi raximah allah isagoo ka hadlaya fiqiga wahuwa fanun waasicun muntashir fiqigu waa fani waasica oo fidsan furuucuhu bilcaddi laa tanxasir fiqiga markaa furuucdiisa iyo masaa'ishiisa iyo juziyaadkiisu tirin iyo koobitaan mid lagu ururin kara maaha wa inamaa tudbadu bilqawaacidi hase ahaatee waxaa lagu qabtaa fiqiga furuucdiisa iyo masaa'ishiisa faraha badan qawaaciddaa lagu qabtaa fa xifduhaa min acdami alfawaa'idi qawaacidda in la xifdiyaa waxa ay ka mid tahay markaa fawaa'idda ugu waaweyn bay ka mid tahay sa awgeed baa sheekhu wuxuu yihi faxris tajid sabiila ku dadaal markaasi qawaacidda wadda ayaad heli cilmiga aad ku gaadhini sheekhiisa oo ibnu sacdina raximahullah waa kii lahaa faxris calaa fahmika lilqawaacidi fatartaqii fi lcilmi khayra murtaqa wataqtafii subul aladii qad wufiqa ku dadaal lilqawaacidda xifdido oo aad fahanto xifdigo qura waxba tari maayo laakiin qawaacidda waa inaad lafdigoodiina hayso macnahoodana aad fahamsantay si jusiyaadka hoos imanaya ay waxa weeyaan kugu caddaadaan marka haddii aad qawaaciddii fahamto buu leeyahay sheekh ibnu sacdi raximahullah cilmiga waxaa dhacaysa inaad tadarruj samayso aad fanataad kor u kacdo maanta qaacidaad heshay intaasoo mas'alaha kuwa hoos timi barrina mid labaad saa dambana mid saddexaad wahaakada cilmigii kor baad u kacay tadarruj baa ayaa dhacay haddii cilmiga marka qawaaciddiisa aad xifdidana waxaad maraysaa waddadii ay mareen culimmadii kaa horraysay la waafajiyey waddada cilmiga loo maro waxaan ognahay culimmada markay naga horraysay raximahumullah in ilaahay subxaana wa tacaala uu waafajiye tafsiir lcilm cilmiga xaasilintiisa iyasa loo xaasiliyo marka haddii adiguna waddadii ay mareen aad marto oo sidii cilmiga ay u dalbeen ay u raadiyeen aad u raadiso adigana saasoo kale ayaa arrinkaaguu noqonaya laakiin haddaad khilaafto dariiqadoodii iyo waddadoodii oo adigu aad doonto wadda cusub inaad iska jeexato waxaa dhacaysa inaan lagu waafajin sidaa awgeed ayaa ibnu cabdilbar wuxuu yihi raximahullah isagoo masaladaasi ka hadlaya talabulcilmi maraatib wa darajaat cilmiga dalabkiisa iyo raadintiisu waa maraatib iyo darajaad kala horreeya maxaa marba masala la raadiya oo mid ka shishaysa aan looga gudbin waxa uu leeyahay marka faman tacadaaha faqad tacaddaa sabiila salaf qofka maraatibta iyo darajaadkaa iska dhaafo oo ka tallaabsada oo idhaahdo cilmiga siqaarkiisa intii yar yarayd anigoon taxsiilin ayaan tawaaweyn markaasi raadinaya faqad tacaddaa sabiila salaf dadkii ka horreeye wanaagsanaa waddadoodii ayaa uu ka tallaabsaday waman tacaddaa sabiila salafi caaliman dalla waman tacaddaa sabiilahum jaahilan zalla waxa uu leeyahay qofka markaa waddadii dadkaa hore wanaagsanaa ka tallaabsada isagoo garanaya o aqoon u leh waa uu lumaya waa nin lumitaan markaa u badheeday qofka waddadii dadkii hore ee wanaagsanaa cilmiga ay u mareen ka tallaabsada isagoo jaahilkaana waa simbiririxanayaayo lugi markaa lulu qaban mayso haddii markaa aynu ilaalino qawaaciddu bal sida ay kuugu soo ururinayso cilmiga waxaa jirta qaacido fiqiga oysa alyaqiinu laa yazuul bishak yaqiintu kuma suusho shak wixii la hubay sidii lagu hubay buu baaqi ku noqonaya haddii shaki hubaalka uu ka daba yimaado shakiga waxba laga soo qaadi maayo haddii shayga jiritaan lagu hubiyo joogitaan sidii buu u joogaya ilaa la hubsanayo oo la yaqiinsanayo inuu meesha ka baxo haddii lagu hubay inuu maqan yaho meesha aanu jooginna sidii buu u maqnaanaya ilaa ay dhacaysa yaqiin tusinaysa in shaygaasi markaa uu yimid tusaale ahaan qaacidadaasi baabka tahaarada haddaynu ku dabaqno qofku haddii weyse qab uu isku hubay asalku waa maxay waa inuu weyse qabo shakigii waxba ka soo qaadi maayo hadduu isku hubay inaanu weyse qabinna waa inaanu weyse qabin shakigii waxba ka soo qaadi maayo sidaasoo kale haddii qofku markaasi uu hubay inuu shooman yahay asalku dee waa inuu shooman yahay shakiga uu ka shakiyo soomkiisa inuu jabiyo in kalena waxba ka soo qaadi maayo hadduu isku hubay inuu markaa furan yahayna sidiibu waa furan yahay oo shakiga uu ka shakiyo inuu shoomiyo in kale waxba ka soo qaadi maayo haddii markaa uu ogaa in dayn lagu leeyahay oo un yaqiinsanaa oo uu ka shakiyo inaad iska bixisa mise iskamaad bixin asalku waa inaanu iska bixin oo dee wuxuu hubay in lagu leeyahay hubaalkaa meesha wax ka saarana lama hayo sidaasoo kale waxa weeyaan masalada talaaqa gabadhiisa hadduu ka shakiyo miyuu furin mise muu furin dee asalku waa inay gabadhiisii ahayd oo uu qabo aanu furin shakiga waxba ka soo qaadi maayo ilaa yaqiin ay imanaysa tusinaysa inuu gabadhii furay markaa qaacidadaasi abwaabta markaa fiqiga oo dhan ayay gelaysaa jifiyaadka faraha badan noocaasiyana waa ay ku sawirunaysaa marka waxaa sheekuu leeyahay waktanim ka faa'iidayso oo ka qaniimayso alqawaacida qawaacidii alusuula ayl usuuliya ahayd markaa mid usuuliya qawaaciddii usuuliga ahaydna ka faa'iidaysa buu leeyahy sheekh waxa uu ka dhigay markaa sheekhu garashada la garanayo iyo haleelitaanka la haleelaya qawaaciddan bimansilati alghaniima inay tahay sidii khaniimo oo kale xoolo markaasi aanad adigu marka hore lahayn oo si fudud ilaahay uu kugu soo geliyey marka qawaacidda caynkaasiya alusuuliya sheekhu markuu leeyahay ugama jeeda ti usuululfiqiga ee qawaacidda markaa asalkaabuu uga jeedaayo masaa-isha asalka u ah ama qawaacid fiqiya ha noqoto ama qawaacid markaa usuuliya ha noqoto faman tafutu qofka qawaaciddaasi ay dhaafto yuxram ilusuula waa mid laga mamnuucay oo laga hor istaagay gaaritaankii uu gaari lahaa markaa cilmiga qofku haddii markaa qawaaciddii uu helo waddadii cilmiga lagu gaariyey buu haya usul xurima alwusuul man xurima alusuul qofka laga hor istaago la waafajin usuushii qawaaciddii cilmiga asalka u ahayd xurima alwusuul gaadhitaankiina uu gaadhi lahaa hadafkii uu ka lahaa markaa dalabulcilmiga oo laga xirmaamaya isagana heli maayo uu gaadhi maayo sidaas awgeed daalibulcilmigu waa inu ku dadaalo qawaacidda iyo usuusha furuucda iyo jiziyaadka iyo masaa-ishu ay u hoos timaado waxaa sheekh ibn cuthaymiin raximahullah uu ku misaalin jiray daalibulcilmiga in cilmiga masaa-ishiisa iyo furuucdiisa dalbaya qawaaciddiisa iyo usuushiisana markaa ka boodaya wuxuu odhan jiray waa kaladii yakfaadu jaraadan muntashiran fii saxraa